xaashi waxaan la soconnaa sagaaliyo tobankii oktoobar in maxkamadda dalka talyaaniga goan ay ka gaartay eedeymo lagu soo jeediyey oo qaadatay siddeed iyo toban sannood oo xarig xabsi aad ku jirtay bal marka hore dhegeystayaasha s b s ee laanta afka soomaaliga australia waxaad faahfaahin kooban aad ka siisaa qaabka talyaaniga aad ku timid iyo waktiga lagu xidhay alor arrinta horta waa waa sideed iyo toban sano maana waa sagaal iyo toban sano laba bilood saddex bilood camal a ka dhiman alor aniga waxaan imid bishii janaayo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waddanka talyaaniga magaalada rooma waxaan u nimid aniga iyo rag kale oo aan profesoriin ay dad badan isugu jiraan oo dhibaatooyin ka dhaceen soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii sagaashan iyo afartii ilaa sagaashan iyo shanta arrimo noocaas inaan ka hadalno markaa meeshaan imidna ciidamo boolis oo waddanka talyaaniga ayaa iu yeereen ani iyo nin oo awtiso u ahaa gabadhii dhimatay oo journalista ilaari albi waxaana la yidhi waxaadba qayb ka qaadataba dilka ka dhacay labaatankii maaris afar iyo sagaashankii magaalada muqdisho dilkaas oo lagu dilay laba wariye mid cameramana iyo mid wariye ay la yidhahda ilaari albi miran robertin marka arrinta saasay ku bilaabatay isla markiina waa waa iska hornimid nimankaas oo or aniga dembigaas ma gelinaa iri waxayna naqatay in xabsiga lay taxado oon oon ilaa iyo hadda iska daba jiitamayno xaashi muddo dheer ayaad xidhneed sideed iyo toban sano waa muddo aad u fog wakhtigaad waddanka timidna isla markiiba xabsi ayaa lagu taxaabay sida adiguba aad sheegtay dembigaas marka xilligaas lagu haystay oo siddeed iyo toban sano ka soo wareegatay oo sagaal iyo tobanka bishan octoobara la yidhi wax dembi a ma lihid xaalkaas siduu noqon ada xaalkan wuxuu ahay dadka aniga dad badan ayaa isoo eedeeyey oo oo talyaaniga ay qarash siiyeen fiisooyin siiyeen si fog ay yurub ku keeneen marka dad mid ka mid a oo muhiim u ah dowladda ayaa wuxuu go-aansaday inuu kuwa wariyaa oo raadinayo u hadlo isla markaasna u sheego in asaga dhanba uu been sheegay laguna laguna soo taliyey inuu beentaas uu sheego si qarash loo siiyo una yimaado waddanka talyaaniga gaar ahaan waddanka talyaaniga yurub marka ninkaas ayaa tii ka naqday waxayna naqataba in aniga xabsi guri layga soo saaro xabsi guri layga dhigo oo xabsigiina layga soo saaro isla markaasna maxkamadda dib loo furo marka go-aanka la gaaro saas u ahayba taasaa keentaba culeyskaasaa soo fuula talyaaniga marka waxay noqday inay iska fudeeyaan oy cadaaladda ay usoo jeestaan marka arrinta saasay naqato waayahay dabcan gabadha la dilay ehelkeeda hooyadeed ayaa ka mid ahayd dadkii maxkamadda soo xaadiray maalintii go-aankaas la gaarayey haddii adigay qofkii dembiilaha loo haystay aad ahayd oo lagu fasaxay arrintaas iyagu sidee bay u arkeen alor arrintaas islaanta waa islaan waayeela maxkamadda waxay timid kaliya markaan maalintii shalay ee daraadaheed oo sagaal iyo tobanka bishii hooyada waa ay timid ayadoo xanuunsan waxayna u timid keliya in ay aragto farxadda ka dhacaysa meeshaas aad iyo aad ayay ugu qanacsaneed aad iyo aad haddii waa laga yaabaa inaa aragtay sawirada laga soo qaaday halkaas aad iyo aad aan isugu soo boodnay oon isu salaanay waxay dhahday awguuriya aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka adiga qofka koobaad waayo meesha ku faraxsanaay ban oo marka aniga laga raabay marka iyadu waxaad aaminsan tahay in xarigga lagu haystay uusan xaq ahayn bay kugu taageersaneen ayada ma maalinta le maalinta la xira maalinta ka dambaysa waxay tiri xarigga wiilka la xira waaba xaqdar ay tiri been aad ma sheegaysa oo marka yay yay eedeynaysaa marka iyadu yay eedeynaysaa marka sagaal iyo toban sano bay dacweynaysa dawladda eedeynaysa sagaal iyo toban sano ba aniga ay ay ay maartin oo ay ay difaacaysa aniga mar walbaba iyada la ii hadlaysa aniga oo marka oo marka iyadu yay yay aaminsan tahay in gabadheedu ay dileen ma dawladda talyaaniga kulheed may leedahay
dowladda talyaaniga dileen iyo iyo iyo iyo dowladda talyaaniga dowladda talyaaniga taasay taasay taasay ku tuhmay ayada marka anigana marka anigana ayadana gabadha waxaa loo dina laleeyaha soomaaliya inay utagtay hubka sharci darrada inay wax ka qabato iyo iyo iyo iyo sunta la geeyo marka arrintaas darteed ayaa loo dilay marka anigana waxaa laigu soo eediyey bas taas maba ahayn waxaa laigu soo eediyey inaa afaara kale u dilo ban oona shaqada aysan ku lahayn siyaasadda ay ugu dhimato camal marka in laigu qariyo le loogu talagalo ayagana waa fahmin marka maba ka yeelin ban
waayahay siddeed iyo toban sano muddo aad u fog weeye xaashi waddan horu maray ayaad tagtay nolol ka duwan iyo mustaqbal ayaad rabtay inaad samaysato maadaama dalka soomaaliya uu ahaa mid dagaal harakeeyey haddii hadda marka siddeed iyo toban sano xabsi aad dhammaysatay oo wax dembiyana lagugu waayey waa maxay marka tallaabadaad qaadaysa oda tallaabada aan qaadaya waxay tahay maadaama waxba dembi laygu waayey in aan weli kasii hadlo xaquuqdii aan ku lahay waddanka oo ilan sagaal iyo toban sano waa kusii dhowtaha intay maxkamada igu socotay marka markaan arrimahan xalina kabacdi waxaa waaya inaan dalka hooy u laabto oo aan fiiriyo wixii isbedela ilaa ani waxaan kasoo tegay iyadoo qabqabta ay maanta ay ka bedelan tahay taan marka inaan soo arkay waa siyaara maaha hadda saddex biloodaa muddo la ii qabtay oo go-aankii maxkamadda oo kusoo dejinayo markaas kabacdi baa marka aan waxyaaba aanu fiirinaya qaabka aanu tegelaya markaas waaya intii muddadii aad xirneed soomaaliya dowlado aada u fara badan ayaa issoo bedelay kumeel gaar ilaa dalka uu ka baxay weliba dowlad rasmi oo u gudbay dowladihii isi soo bedelay marka wax na xiriir ama kula sameeyeen oo xabsiga iyo weliba danjiraha soomaaliya dhowr danjir ayaa issoo bedeshay bal dhanka soomaaliya maxaad oo kaalin aad ka heshay allora dhanka soomaaliya waxaan ka helaa kaalin shacabka iyo journalistayaasha meel walbay ka joogaan dalka labadaas un baa laba intaas un baan abaal ka hayaa ayaga ayaga ayaga un baan heystaa cid kale oo aan heystay ma jiraan dowladdana dowladdana aniga maqalkaas un baan maqaaya dowladaan dhacay laakiin aniga dowlad maba maba maba aqaanba runta in la sheegaa wanaagsan xaashi marka muddo badan ayaad xabsi ku jirtay khibrad badan ayaad aragtay iyo waayo aragnimo qaab gardara ayaad sheegtay in lagugu xiray sida haddaba ay cad tahay oo lagu soo daayey waxaa jira sidaa aad maqashay kolley waad la socotaa dhalinyaro badan oo soomaaliya inay ku xiran yihiin xabsiyada dalka indiya oo iyagoo lagu tuhumaya qaab burcadnimo burcadbadeednimo in lagu soo qabtay laakiin iyagu ay beeniyeen markii waraysiyo kala duwan ay dhiibeen arrimaha nuucan oo kale ah dadka leysmasabanaya seed u aragta adigu no horta arrimaha dadkaas hindiya run ahaantii waa waa waxa sharci darro ah waa sharci darro waaye maxaa yeelay dadkan waxaa laga soo qabtay biyaha soomaaliya xilligaasna waxay ahayd xilli ay ay nasyoni qaramada madooba ay amreen marka waxyaabahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in hal qof hal wadan lagu maxkamadeeyo haddii qofka uu dembi leeyahay hadduusan dembi lahayn laakiin cid walbaba hadday ka qabataba iska qaadato ee waxay rabtana ay ku samayso dhibkeeday leedahay waddanka haddii dowladda ay ka jirto oo la sheegaayo waa in dowladdaasu maadaama iyada amarkeeda ay ciidamaha isku yimideen inay tidhahdo dadkaas annagaa mas-uulka ah maadaama maanta dalkayna uu nabad yahay oon dowlad aan haysano annagaa cadaaladdeena soo taagayna kii shar kii dembi aana gelinna waa sii daynayna kii dembi galana annaga ku xukumayn ee aan nagula soo wareejiyo marka go-aanka waa iyadaa iskale maayne cidda cidda haysata ma leh marka dowladda xaggeeda ay ay ka dhiban yihin dadkaas maayna kaba dhiban oo dalka haysa maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo runtii arrintan aada ula murugooday maalintii lagu xiray ilaa maanta lagu soo daayayna qaarkood niyadda ay kuga hayeen kuna taageersanaa saas sax waayaan kuri wallaahi aad iyo aad ay ii taageereen waana ii soo duceeyeen waana ku mahadsan yihiin mid aan ilaabi karana maahin anigoo iska dhibaataysan oo cid aanan haysan ayay arkeen ilaa iyo haddana waa waaba iga sii daran yihiinba farxadda markay naqataba marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celiyey waxaana u sheegay aniga intaasoo sano aan xiraa qofka isoo xira waa dad soomaaliya oo dantooda eed inay siisooyin ku yimaadaan yurub lixdan iyo laba qofood ay gaarsan yihiin kuwii dhalay iyo kuway dhaleen iyo iyagii marka saasay taana aniga cafis iyo masaabixa iga yihiin horena waa u sheegay haddana waa sheega inaana cidna waxba aan u haysan laakiin waxaad ogaatiin in aysan faa'iide aysan keenayn inaad ruux walaalka aad dhibaato u geysato hunguri dartiis haddii aad wax uga baahan tahay weydiisto hadduu kuu diidana iska dhaaf laakiin marnaba inaad sirqoosho oo aad dhib u abuurto waa laga fiican yahay walaaltinimada soomaalinimada wax ka wanaagsan ma leh marka saasaan usoo jeedinaya waay aad baad u mahadsan tahay xaashi mahadsanid adaa mudan adaa mudan